Maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa bilaabay dadaalo ballaaran oo looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle kaas oo sanadihii lasoo dhaafay si joogto ah u saameeyay magaalooyin iyo tuulooyin badan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee jowhar iyo beledweyne iyo degmooyinka kale ee hoostaga dadka degmada Mahaday oo marar badan saameyn kala kulmay fatahaadda webiga ayaa bogaadiyey dadaalada maamulka Hirshabelle ee lagu xakameynayo fatahaadda webiga waa mahadsan yihiin intii oo mudan oo meeshaan nala joogto waa mahadsan yihiin mahad allah ka geersiyo walaalahanya noo soo gurmade ee wax nala qabtay haddana aan kasii rabno baahida allah gooya ayaa bixiya dheragtana allah bixiya waxaan idinka baryaynay walaalahanya haddaba halganka dheeraad u galay in ay fatahadda biyaha shabeelle ka hortagaan ilaahayaa wax ka hortegi karee waxaad ku mahadsantihiin howsha wanaagsan ee aad maanta ka qabateen ee adna haddana aad haysiin walaalihiinna degmada mahaday gaar ahaan xaafadda kacaanka ayay howsha hadda ku socotay webigaan fatahay mar walba inuu fato dadka dalka ka gooyo oo dhibaato u geysta beeralayda saas laadiligan ayaa looga hortagaa oo loo buuraa marka cid walba ee degmada maaday ka soo jeedana iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo waxaawahay sheeg ay kaalintoora ka qaataan taas kadib aad ayay u mahadsan yihiin waxaana noogu caawiyey walaalkayna ciltire ilaahay ajiri xasanaad dhasna hasi dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ku baaqay in lasii xoojiyo dadaalada maamulku wado ee la doonayo in looga hortago fatahaadda webiga shabeelle oo ah mid soo noqnoqotay sanado badan degmadan waxay u baahan tahay in intaa inka badan loo qabto baayahamalsoo koobi kar maaha sidaa ka warqabna waxaa ognahay degmadu inay tahay degmo meel kastaba baahay ka jirto haddii aa lehed caafimaadka haddii ahaa lehed howlihii kale oo lagu talagalay in lagu horumariyo degmada dhanka beeraha hadday tahay marka waxaan u baaqaya wasaaradaha kale ee howlaha ku leh sida wasaaradda beeraha oo kale in sidaa ugu dhow haddaba ay kaalintan ay qayb ka tahay waxaan rajeynaya lafirkeeda inay haddana intaan inka badan u qaban doonto dadkaad degmada maxadaay oo ayada baahay dhaba hayso oo laga yaabo webigaana sida hadda aa u muuqataa hortiina waa inuu xaalad ku jira khatar ahay meelahaana ma aha keliya walax aan baahideeda aan buuxinay walax yar waxaa waaye oo dhigjoojin ah oo bilow ah marka waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha iyo wasaaradaha kaleba ay usoo daysadaan wasaaradda ganacsiga ayna taageeraan degmada inta badan xilli roobaadyada ayuu fatahaad sameeyaa webiga shabeelle fatahaadaas oo saameyn weyn ku yeelata kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horeeyaan waxsoo saarka beeraha waxayna maamulka hirshabeelle wadaan dadaalo la doonayo in looga hortago fatahaadaha soo laalaabtay webiga shabeelle